markuu xeeriyey magacaabidda dhammaystirka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirada kow maxamed xuseen xasan john wasaaradda garsoorka aadan xasan maxamed wasaaradda dastuurka faa'isa shariif nuur maxamed wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maxamed cismaan xaaji cadow xaaji cadow wasaaradda caafimaadka xasan cabdi maxamed wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maxamed cabdiraxiin nuur wasaaradda macdanta iyo batroolka mukhtaar maxamed guuleed wasaaradda xanaanada xoolaha maxamed nuur cadde wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada xasan xuseen maxamed wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iimaan cali cabdi wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha cumar axmed aadan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda cabdinaasir cabdi caruush wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka cabdi maxamed cali maxamed cali wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim wasaaradda awqaafta iyo diinta waa cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim baardheere wasaaradda awqaafta iyo diinta cali macalin aadan cumar wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta wasiirada ku-xigeennada kow nimco nuur cali wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga imaaliidda waa wasaaradda qorshaynta iskaashiga iyo maalgashiga cabdiradhiif maxamed cabdulaahi wasaaradda maaliyadda maxamed maxamed maxaad maxamed ciise wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlada hoose isaaq boorow isaaq wasaaradda amniga gudaha xasan sayid cali cadow wasaaradda beeraha iyo waraabka shamso ibraahim shamso sheekh ibraahim wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha jibriil maxamuud aadan wasaaradda waxbarashada cabdulaahi cabdulle cabdi wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda maxamed cali calow gaani wasaaradda howlaha guud iyo dibudijinta cabdisalaan cabdulaahi baasey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha shamsa maxamed yarow wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqda insaanka cabdulaahi warsame dhowfaan wasaaradda dastuurka maxamed aadan maxamed wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada maxamed aadan maxamed maxamed aadan maxamed wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada cismaan cabdi muuse wasaaradda caafimaadka aadan maxamed cusmaan wasaaradda macdanta iyo batroolka yuusuf aadan gurtaale wasaaradda xanaanada xoolaha cabdixakiin faarax cumar wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada cabdisalaan cabdulaahi yalaxow wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka cabdulaahi isaaq maxamed wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha cabdiwahaab cabdulaahi maxamuud wasaaradda garsoorka maxamed cali maxamed shuute wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdiqaadir sheekh cali barako wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka abba aawow suufi wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha bare aadan cabdi wasaaradda awqaafta iyo diinta ibraahim macalin aadan wasaaradda bay-ada iyo dastuurka wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya wuuna saxiixay aad mahadsantihin